asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid a waana qayb ka mid a mahmaayaha labaaleyda waxaa alaaba xubinta halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waxaan mar kale idin leeyahay kulanto wanaagsan dhegaystayaal saaad u ogtihiinba nolosha bili'aadanku waxay leedahay dhinacyo fara badan waxaa jira bahal oday jirjiroole la dhaho oo geedaha fuula amaba dadku ay ku sheegaan inuu qaniinyo kulul yaho suntiisu badan tahay oo midabeeya waa taabanaysaa midab buu yeelanaya ul baad ku taabanaysaa midab kale u yeelanaya nooc kale isu bedelaya uu isbebedelaya waxaa laga yaabaa inta midab ee adduunka ka jirta keligii inuu soo saaro dadku waxay yidhaahdaan waa camal xumo waxa uu waxaasoo midaba la soo saarayo waa xayawaan xayawaanada cajiibka ka mid ah waxa uu ku qaraabsadaa carabka tusaale unbaan usoo qaatay isaga laakiin xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa mahmaahyaheenii labaaleyda ahaa qayb ka mid a in badan baynu soo aragnay mahmaahyo shanley iyo lixley iyo toddobaaley ah laakiin kuwani waa mahmaahyaheenii labaaleyda ahaa qaybo ka mid waxaa la yidhi rag waxaa kuugu daran labo ama rag waxaa kuugu daran ninkii labo sameeya raggu sidiisaba waa dhib badan yahay waana noocyo badan yahay waxyaalahan ugu fara badan ee adduunka wax ka bedela ama adduunka wariiriya ama isku laaya ama duula ama gantaalaha la imaada ama dhibaatada keenana waa ragga sidaa darteed ayaa ragga nimanka darsaa ee daraasaadka ku sameeya ragga iyo noocyadiisa ay waxay soo saareen noocyo fara badan marka ragga la darsaayo ma aha si guud in loo darsaaye qayb walba dhinac walba ayaa laga eegaya waxaa laga yaabaa inaad aragto konton meelood ama konton nooc oo ah rag waxaa ugu liita lagu leeyahy rag waxaa ugu liita marka lagu leeyahay dee xumaantu dhinac walbay gashaa ma xumaan qoysba ma xumaan gacalba ma xumaan toleedba ma xumaan dadeedba waa xumaan noocee ama waa liidasho noocee ah intaasoo nooc ayay u dhacbaysaa kolba dhinac walba marka wuxuu u baahan yahay inaad siiso marxaladda lagu dhaliilay ama qofka inaad fahanto waxa ay ku saabsan tahay tani waxayna leedahay rag waxaa ugu daran kii labo sameeya rag waxaa ugu daran ugu daranta waxaa weeye waa ninka ugu xun bay ka dhigan tahay rag waxaa ugu daran ninkii labo sameeya ama ninkii labo kugu sameeya gabadhaada nin caana ka keena indhahaagana ilmo ka keena ama gabadhaada nin irmaaneeyey indhahaagana ilin ka keenay ayaa rag kuugu daran waxaa la yidhi rag waxaa kuugu daran ninkii labo kugu sameeya ninkii gabadhaada irmaaneeya adiga indhahaagana ilin ka keena ilmo ma aha ilmo haddii la dhaho waa carruur laakiin ilin haddii lagu dhaho waa inaad oyday oo biyo qoyaani ay indhahaaga ka soo dareereen taa ayay noqonaysaa macnuhu yuusa kaa hoos bixi waxaa lagu yidhi rag waxaa ugu daran ninkii labo kugu sameeya ninkii gabadhaada irmaaneeya ama gabadhaada caana ka keena adiga indhahaagana ilin ka keena kaas ayaa rag kuugu daran ayaa la yidhi waxaan u malaynayaa ninkaas inuu yahay xilogube oo nin inta gabadh kaa guursaday gabadhii oo ilmo yar haysata iyadiina dilay adigiina kaa oohiyey oo wax aad ka oydo ama aad la murugooto ama aad la galgalato ama aad la qaraacanto gabadhii ku sameeyey adigana inaad oydo kugu kalifay kaa ayaan u malaynaya waana kii uu uu lahaa eebbaha u raxmee barkadle xasan sahal ee uu dhahahayey ninkii indhahaagana ilin ka keena gabadha naaskeeda caana ka keena marxaladiisu maxay tahy anaa idiin sheegaye waa shan uu yidhi shantaasoo aan u malaynaya inuu oola jeeday shan waran ama shan xabadood ama shan tuuriyood midood oo in la dilaba uu uga jeeday waxa weeye haddii eebba idmahayo rag waxaa kuugu daran ninkii gabadhaada irmaaneeya adiga indhahaagana ilin ka keena kaas ayaa rag kuugu daran ayaa la yidhi maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi xoogso xisaabtaadana ogow xoogso xisaabtaadana ogow waa xoogso xisaabtaadana ogow